إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay kitaabkii taysiiru lwusuul ilaa qawaacidi lusuul lilimaam cabdilmuumin ibni cabdilxaq waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan xukunka xukunku laba u qaybsamaa xukun takliifi ah iyo xukun wadci ah xukunka takliifiga aan ku dhex jirnay xukunkaas waa shan ayuu yidhi waajib iyo manduub labadaasaan ka soo gudubnay waxaan soo gaarnay wa maxduurun iyo mid la xarimay wa maxduurun macnaha waajibun wa manduubun wa maxduurun sidaasay iskugu cadfan yihiin wa maxduurun iyo shay la xarimay oo la manciyey wa huwa maxduurku luqatan min jihati luqa xagga luqada almamnuucu waa shayga la diiday maxduur luqa ahaan waa mamnuuc waa mid la diiday sida rabbulcaalamiin uu yidhi oo kale waxaramnaa calayhi lmaraadica min qabl waxaramnaa calayhi lmaraadica nabiyullaahi muusa waxaramnaa calayhi lmaraadica waxa weeyaan loolama jeedo sharcana ilaahay uga xarimin ma ahan oo waxa weeyaan islaam kale caanaheed inuu cabo sharcan alla ugama xarimin ee waxa weye waa u diidnay a laga hadlaa qadar ahaan ah ilaahayba ka manciyey ilaaha wuxuu qadaray inuusan nuuginba marka waxaramnaa wa manacnaa weeye waxaramnaa calayhi lmaraadica marka maxduur luqatan waa almanc wa huwa maxduurkii luqatan almamnuucu waa shayga la diiday waalxaraamu xaraamna bimacnaahu maxduurkay la macno tahay maxduurku magacyaaluu leeyahay magacyaalkiisa waxaa ka mida maxduur waxaa ka mida alxaraam waxaa ka mida almacsiya waxaa ka mida alsayi'a waxaa ka mida aldembu waxaa ka mida almakruuh lixdaasaan halkaan ugu sheegay marka magacyaalkiisa maxduur iyo xaraam labadaasuu ka sheegay musanifku laakiin waxaan idhi waa laasim in lagu daro almacsiya oo saddex looga dhigo wasayi'ana afar looga dhigo wadembuna shan looga dhigo almakruuhna lix looga dhigo marka magacyaalkiisana lixdaasaa ka mida makruuhana muxaramka waa lagu magacaabaaho allah ku magacaabay sida rabbulcaalamiin suuratu bani israa'iil ama suuratu israa labada magacba waa la yidhaah ilaah uu yidhi markuu soo sheegay jumlo muxaramaadka ka mid ah oo shirkigii ka mid yahay oo dhiiggii muslimku ka mid yahay dulmi lagu dilo oo ay ka mid tahay wax fara badan aa ilaah yidhi kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan marka makruuh waa lagu magacaabaa waa lagu magacaabaa wa huwa maxduurkii diddulwaajibi waa waajibka didkiis waa waajibka didkiis waxaa laga maarmaan ah marar badan in alfaadda oo tacaariifta wax badan laga xifdiyo tacaariiftana waa la xifdiyaahe kitaab laga laqbeeyo waxba kama taro ilaa marar badanay kugu imaan marka hadda waxaan tacriifinaynaa afar shay oo iska hor timaada macnaha calaaqada laba shay ka dhaxayda marka la fiiriyo afaraan balqeexayna waxaa jira diddaan mutanaaqidaan mutabaayinaan iyo laazimaan ama mutalaazimaan afartaas ayaan qeexaynaa marka afartooda haddaan qeexno markaa diddaan labadan shay diddaanay isku yihiin haddii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa laa yajtamicaani waqad yartaficaani waqad yuujadu axaduhumaa biduuni alaakhar waxa weeyaan haddii la yidhaha labadan shay calaaqada ka dhaxaydaa waa maxay waa diddaan aa la yidhi did ayay isku yihiin haddii la yidhaha did ay isku yihiin macnaheedu waxa weeyaan laa yajtamicaani marna ma kulmaan labadoodu iskuma imaan karaan laa yajtamicaani waqad yartaficaan laakiin labadaba waa la wey karaa waqad yujadu axadumaa biduuni alaakhar midaan la heli karaa kii kalena waa la wey karaa miaal kaljuluusi waalqiyaami oo kale kaljuluusi waalqiyaami istaag iyo fadhi oo kale miyay dhici kartaa hal mar inay kulmaan oo hal mar la yidhaha qofku waa fadhiyaa waana taagan yahi wax dhici kara maaha laa yajtamicaani diddaanay isku yihiin diddaan ay isku yihiin ma dhici karto hal mar qofkii inuu noqdo qof fadhiyo taagan ma dhici karto waa diddaan laakiin fiiri yay labadooda kulmin qad yartaficaani labadaba in la waayo waa dhacdaaho qofka hadduu seexdo dhinac u seexdo mana fadhiyo mana taagna labadiiba waa baxeen meesha waa ka baxeen in mid la helaana waa dhacda qofkuu istaago laakiin fadhi uusan jirin inuu fariiso istaagi la waayana waa dhacda marka addidaan laa yajtamicaan waqad yartaficaan waqad yuujadu axaduma biduuni alaakhar didaan haddii la yidhaha labadan shay lid ay isku yihiin macnaheedu waxa weeye labadoodu ma kulmi karaan laakiin waa dhici kartaa labadaba inay meesha ka maqnaadaan in mid la helo mid la waayaana waa dhacda taas waxaan kaga gudubnay didaan calaaqada ka dhaxayda didaan haddii la yidhaahdo waxa weye naqiidaanaan gelaynaa marka naqiidaan annaqiidaan laa yartaficaani walaa yajtamicaan ayaga hal mara labadoodu ma kulmaan mana dhici karto labadoodu hal mara in la waayo ma dhici karto annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan naqiidaan haddii la yidhaha labadan shay ayagaa naqiid isku ah ma dhici karto hal mar in labadooda la helo mana dhici karto inay wada maqnaadaan tusaale waxa weeyaan haddii la yidhaha xarako iyo sukuun oo kale xarako iyo sukuun ma dhici karto qofka hal mar shaksi waaxid ah inuu dhaqdhaqaaqayo uuna xasilan yahi ma dhici karto ma dhici karto qofkii hal mara inuuna dhaqdhaqaaqayo uuna xasilan yahay ma dhici karto kalxayaati walmowt qofkii hal mar inuu nool yahay meydna yahay ma dhici karto ma dhici karto marka annaqiidaan laa yartaficaan walaa yajtamicaan hal mara ma kulmaan hal marana ma suulaan labadoodu ma dhici karta labadoodu inay suulaan miyay dhici kartaa qofka hal mar inay ku kulmaan xarako iyo xasib ma dhici karta soo maaha laa yajtamicaan walaa yartaficaani kamana suuli karaan labadoodu hal mara qofka oo ma dhici karto qofkaanu mana dhaqdhaqaaqayo mana xasilana wax dhici kara maaha mana noola mana dhiman soomaalidu way tiraa laakiin mubaalaqa ula jeedaan waa qof nool laakiin xoogaa xaalkiisu adag yahay marka mubaalaqahaan ay leeyihiin qofkaasu mana dhiman mana noola iska mubaalaqo laakiin waa nool yahay qofka may dhici karto qof aan meydna ahayno naftii ay ku jirto meydna aho nafti ka baxday wax dhici kara maaha marka labadaba isku mar lama wey karo isku marna lama heli karo laa yajtamicaan hal mar qofkii inuu dhaqaaqayo xasilan yahay waa inay kulmaanay saasay noqoleen mana dhici karto walaa yartaficaan hal marana kama suuli karaan oo ma dhici karto qofka xarakadii iyo sukuunkii hal mar inay ka suulaan oo laydhaha qofkaanu dhaqdhaqaaqina ma mana xasilana labadooda hal mara kama bixi karaan hal marana iskuguma imaan karaan mowd iyo xayaatu mar iskuguma imaan karaan mowd iyo xayaatana hal mara kama tegi karaan miduu ku suganya taasna waxaan kaga gudbaynaa calaaqada ka dhaxayda naqiidaan waxaan gelaynaa calaaqada ka dhaxayda mutabaayinaan mutabaayinaan hadii la yidhaha labadan shay waxaa ka dhaxayda tabaayun mutabaayinaan almutabaayinaan qad yajtamicaan waqad yartaficaan waqad yuujadu axaduhumaa biduuni alaakhar waxa weeyaan haddii la yidhaha mutabaayinaan labadoodu waa kulmi karaan labadoodu waad maqnaan karaan mid ka midana waa la heli karaa hadii la yidhaha mutabaayinaan labadan shay waa laba shay oo kala fogaadaan weyd qad yajtamicaan wa qad yartaficaan wa qad yuujadu axaduma biduuni alaakhar intubaa dhici kartaa miaal ka simani waduub qofkan waa cayil iyo dhirig oo kale waa la mutabaayinaan simniga oo cayilka iyo duulku waa laba sifoo mutabaayinaana laydhaha xagga calaaqada labadooda haddana fiiri qad yajtamicaan inay kulmaan waa dhacdaa oo qof dheero cayillan waa la arki karaa sooma wa qad yartaficaana labadaba inay maqnaadaan waa dhici kartaa oo waxaa la arki karaa gaab cata qof gaaban caatan ah fiiri labadiibaa ka maqanyihin soo maaha waqad yuujadu axaduma biduuni alaakhar in mid la helaan la arkaa oo waxa weeyaan maalan waxaa la helay cayilkii iyo gaabni maxaa maqan dhirirkii waxaa dhacday in dhirirkii iyo caata isku timaado oo cayilkii maqnaado marka almutabaayinaan marka la yidhaahdo qad yajtamicaan waqad yartaficaan waqad yuujadu axaduma biduuni alaakhar taasna waxaan kaga gudbaynaa mutabaayinaan waxaan ka hadlaynaa calaaqada ka dhaxayda mutalaazimaan mutalaazimaan almutalaazimaan waxaa la yidhaahdaa laa yutasawaru biwujuudi axadihimaa biduuni alaakhar waa labada shay oon la suuray karin mid in la helo kii kaloo maqan mutalaazimaana la yidhahda min xayu laa yutasawaru wujuudu axadihimaa biduuni alaakhar maba la suuray karo in mid la hela kii kalena maqan yahi mutalaazimaan kalubuwati walbunuwa oo kale waxa weeyaan aabbannimo iyo carruurnimo oo kale haddii aabbo la helo carruuraa jooga ila wuxuu aabbo u noqda waa carruure haddii carruur la helana aabbaa jira aabbaa jira marka mutalaazimaan wa kalubuwati walbunuwa aabbannimo iyo carruurnimo mutalaazimaan wey kama hadlayno shay mucjisa ka saarto nabiyullaahi ciisaoo kaleeto ibni waa ahaa laakiin aabbo ma lahayn taasoo kaleeto waa mucjizo ina maala ciisa cind allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab waa arrin mucjiseah laakiin sida kaleeto caadiga ah waxa weeyaan mutalaazimaan wey waa mutalaazimaan kalubuwati walbunuwa aabbannimo iyo carruurnimo waa mutalaazimaan mid haddii la hela kii kale waa la hela bixayu laa yutasawaru wujuudu axadihima biduuni alaakhar maba la suuray karo in mid la helo kii kale la waayo kalubuwati walbunuwa afartaas waxaan kaga gudubnay istilaaxaad ama tacaariif ku saabsan calaaqada laba shay ka dhaxayda maxalushaahidka iyo arrintan ugu keentay waxay tahay diddulwaajib uu yidhi wahuwa diddulwaajib did ay isku yihiin xaaraamta iyo waajibka waxaa did isku ah xaaraamta iyo waajibka did ay isku yihiin hadday la yidhi did ay isku yihiin maxaan soo ogaanay addidaan laa yajtamicaan laba lid isku uhu ma kulmaan ma kulmaan waqad yartaficaan ha waajiba marka ma dhici karto shay waajib ah bicaynihi waa waajib waana xaaraan waajibu kugu yahay xaaraanna waa kaaye waana cayn waaxida oo aan laba wej lahayn hal wej ah ma dhacaydo waxaa laakiin dhici karta shaygaan waa waajib haye kanuna waa xaaraan waxaa dhici karta waajibna maan xaaraanna maa labaduba in meesha ka baxaan marka qad yartaficaan labaduba inay suulaan waa dhacdaa in mid la helaana waa dhacdaa laakiin laa yajtamicaan taaska qaacidadii ujeeddadeedi maban ka lahayn inaan ku fahanna taasay ahayd wa huwa maxduurkii diddulwaajibi waa waajibka didkiis marka wuxuu kala ula jeedaa waa waajibka didkiis markuu leeyahay yucarafu bididdi tacriifi lwaajib muxaramka waxaa lagu qeexayaa waajibka tacriifkiisii didkiis maadaama uu didku yahay yucarafu bididdi tacriifi lwaajib waxa weeyaan waajibka tacriifkiisii lidkiisa lagu qeexaya maadaamuu lid u yahay markaasuu yidhi maa yucaaqabu wahuwa dhe marka wahuwa maxduurkii maa shay weeye yucaaqabu laysku ciqaabaa calaa ficlii samayntiisa wa yuhaabu layskana ajar siinaa calaa tarkii ka tegiddiisa laakiin imtiaalan waa in lagu qaydaa marka waa dariiqadii uu ku socdo dariiqada fuqahada ayuu maray markuu qeexayey xukunkii iyo natiijadiiu wax ku qeexay waxaana wanaagsana la shayga marka la qeexayo in lagu qeexo bibayaani alxaqiiqati walmaahiya shayga xaqiiqadiisa in la qeexo maxaa yeelay alxukmu cala shay farcun can tasawurihi shayga xugun waxaa la siiyaa marka asaga xaqiiqadiisa la garto kadibaa xugun la siiyaa marka waxay ahaadaa la yidhi inuu marka hore qeexo kadib xukun siiyo laakiin xukunkii laftirkiisuu ku qeexay xukunkii laftirkiisii uu qeexidii ka dhigay taasna waxa weeyaan qolooyinka manaadiqada wayba ceebeeyaan wa cindahu min jumlati lmarduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduud yira waxa weeyaan waxyaalaha oo aad loo diido waxaa ka mida oon la aqbalin oo la ridiyo in waxa weeyaan axkaamta xadka la geliyo sababtoo ah xukun shayga waxaa la sii karaa markaad garato xadkuna waa wax lagu gara lahaa dowraa ka imaana oo waxay noqonaydaa xukun shayga in la gartaa xukunkii u baahan yahay xukunuu ku xidhaya xukunkii in la gartaana shayga garashadiisii ku xidhaya dowra in noqona marka midba miduu ku xidhaya ee waxay ahay marka hore in la qeexo oo lagu qeexo bibayaani alxaqiiqati walmaahiya shayga xaqiiqadiisa in la caddeeyo kadib xaqiiqadaas la gartay xukun la siiyo shayga marka haddaan idhaahno maxduurka ha lagu qeexo bibayaani alxaqiiqa waa sidaa shaarixa cabdullahi ibnu saalix uu idin dhigayo ah waisdilaaxan in la yidhaahdo maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban jaazima waxaa la yidhahdaa xaraam maa dalaba shaaricu wax shaaricu dalbay tarkahu in laga tago dalaban dalab dalabkoo jaaziman go'an saasaa la yidhahdaa waa miduu sharx idin dhigayo waxa weeye waa wax shaaricu dalbay in laga tago si go'anna u dalbay oon qiyaar qofku lahayn marka haddii layidhi maa dalaba shaaricu tarkahu wixii shaaricu dalbay in laga tago waxaa soo gelaya waxaa meeshaas ka baxaya horta marka hore waxa weye waajibkii maxaa yaele waajibka shaaricu ma dalbin in laga tago waxaa baxaya manduubkii manduubka shaaricu ma dalbin in laga tago waxaa baxaya mubaaxii maxaa yaele mubaaxa sharcigu ma dalbin in laga tago saddexdaas waa baxeen markii layidhi maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban jaaziman marka lagu darayna makruuhiyaa baxaya maxaa yidhaha makruuha shaaricu waa dalba in laga tago laakiin dalab go'an maaha oo qofka wadduu sameeyo ku dembaabi maa marka istilaaxaan waa saas xugun ahaanna waa midka uu sheegay oo ah maa yucaaqabu calaa ficlihi laakiin waxaan idhi waxaa ka sawaabsan in la yidhahda maa yustaxaqu lciqaabu calaa ficlihi waa wax ciqaab lagu mudana waa wax ciqaab lagu mudana oo waxaan u dhahayn waxaanaan u dhahayn wax qofka lagu ciqaabayo waxaan ka cararaynaa ictiqaadkii muctasilada oo ahaa wujuubu nufuudi lwaciid nufuud lwaciid macnaha waxay iyagu caqiidadoodu tahay waciidka qofka loogu goodiyey caasigaa waa waajib inuu meel mara ma dhici karto inuu baaqday leeyi laakiin saas caqiidada ahlu sunnu ma ahan haddii dembiga qofku galay uusan gaalnimo ahayn ee uu ka hooseeyo waxa weeyaan waxaa la arkaa in ilaahay iska cafiyo bifadlihi inuu u ciqaabana waa dhacdaa bicadlihi laakiin ayagu waxay leeyihiin wujuubu nufuud wujuubu nufuudi lwaciid waa waajib goodiga ilaahay ugu goodiyey dadka ahlumacaasida inuu fulaa marka haddii la yidhaahdo maa yucaaqabu calaa ficli wax lagu ciqaabayoo la gooyo taasaan ay nooga ekaaneen sidaas darteed waxaan leenahay maa yustaxaqu alciqaabu calaa ficlihi shay ciqaab lagu mudanaa samayntiisa ila mogta qofku ciqaabka inuu muto iyo in laga cafiya isdiidi maayaan qofkiiyo ciqaabkii mudan ilahay inuu ka cafiya dhacda ilahay inuu kuu furiyana waa dhacda labada waa dhacda marka qofkan ciqaabka waa mudan yahay hadii layidhi macnaheedu waa unkufula kaliya maaha ee fa huwa taxta mashii'at illaahi hadduusan dembigu ahayn shirki wayuhaabu calaa tarkiina qayday u baahantahoo waxay u baahan tahay wayuhaabu lagana ajar siina calaa tarkihi imtisaalan hadduu uga tegey oo qofka macaasida ka tagaa waa qaybo dadka macaasida ka tagaa waa qaybo waxa weeyaan isku xugunna maaha maalan afaran u qaybin qofkan weligiis qamre ma cabin qalbigiisana qamre aad cabtid maba ku soo dhixin fiiri hadda waa ka tegay soomaan qofkaas dembigaas aad qamre cabtid qalbigiisaba weligiis ma gelin marka qamradii ma cabin qofkaas dembigaas loo qaba maaho qamre cabid loo ciqaabi maayo illa maba cabini qalbigiisana kuma soo dhicin ajarna looga qori maayo ka tegiddaas ila camal uu sameeyey maba ah waa koow ka labaad way ku soo dhacday qalbigiisa qamre cab laakiin si daciifay ugu soo dhacday oo waswaas camala caw aad qayishiduu iskaga maanta isyidhiiri isla markiina waa ka baxda wax go'aan ka ahaa ma ahayn marka macaasidu qofka hadday waswaasaan qalbiga u marto kana gudubto ayadana loo ciqaabay ma ajirna ka heli ma ka tegidda u ka tegi taasna xadiiska saxiixa tusaya in allaha tajaawaza lii can ummatii camaa xadaat bihi anfusuhaa maa lam tacmal bihi ow tatakalam ilaahay ummaddayda waa u dhaafay waswaaska qalbiga waxyaalaha qalbiga ku soo dhaca haddaan qofku ku shaqayno camal ahaan u bedelin asuusan afka uga hadlin taasna waa qayb qaybta saddexaad waa ku soo dhacday markay ku soo dhacday si casiimahay ugu soo dhacday markaasuu suu ugu dadaalayo haddana u suurtogel wey tabaraa u diiday qof muslima inuu diluu rabay waa ku dadaalay waddo kastuu awoodu u maray waana dili waayey marka xumaantii waa go'aansaday laakiin waa ka caajisay dembiyaa looga qoraa dembiyaa looga qoraa waana xadiiska bukhaariga min xadiisi abi bakra xadiiska bukhaari weeye ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar waxa weeye laba muslim hadday hub iskala hor yimaadaan oo ay hub isku qaataan macnaha oo inay isdileen ay go'aansadaan kan la dilay iyo kan wax dilay labadaba naarkay ahaadeen oo nabigu yidhi sala allahu calay wasalam markii la weydiyo layidhi haada alqaatil famaa baalu lmaqtuul garanay midka wax dilay wuxuu naar ku mutay ee muxuu ku mutay midka asagiiba la dilay oo naftiisiiba waayey nabigu wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi wuxuu ku mutay naarta wuxuu ku dadaalayay walaalkiis inuu dilo muslim ah marka fiiri waxaa loo cadaabayaa waa niyadii casiimada ahda go'need qofka xumaantiina ma samay idan waxa wayn xumaanta haddaad ka caajiso inta go'aansata waa lagu qora afar waxaa ah qofku xumaantii waa go'aansaday kadibna ilaahay cadamadiisa iyo cabsidiisuu xasuustay waana ka tegey alla dartiisu uga tegey ajara loo qora ajaraa loo qoraa man hamma sayi'atan falam yacmalhaa kataba allaahu cindahu xasanatan kaamila riwaayada xadiis waxaa ku sugan inamaa tarakahu min jarraa'i waxa weeyaan qofka xumaan doona ee haddana ka taga waxa weeyaan xasano kaamilha loo qoraa maxaa yeele alla dartiisu uga tegey marka xumaanka tegidure afartaanay u qaybsantaa afartay u qaybsantaa marka calaa tarkihi qofka laga ajarsiinaya waa halkaas qof waa halkaas qof oo ah markii horena casiim ahaanay ugu soo dhacday xumaanta inuu sameeyaa markii dambena inamaa tarakahu min ajli illaah kaas weeye midka marka laga ajarsiinayaana falidaalika sidaas darteed daalika waa halkaa lagu ishaaraa falikowni maxduur didda alwaajibi in maxduurku waajibka lidkiis yahay darteed yastaxiilu waxaa mustaxiil ah kownu shayi shayga inuu ahaado shayga alwaaxidi keligiisa bilcayni cayn ahaan iyo daataan u keligiisa waajiban waajib inuu ahaado xaraaman xaaraan uu ahaado waa mustaxiil waa natiijadii laga soo dhirindhiriyey ama laga soo dhalaaliyey waxa weeyaan maxduurku waajibka waa didkiisa natiijadii ka dhaatay waa midan waxa weeye falidaalika ay falikowni lmaxduuri did alwaajibi maxduurkii inuu waajibka lidkiis yahay darteed yastaxiilu waxaa mustaxiil ah kownu shayi shayga inuu noqdo shayga alwaaxidi keligiisa bilcayni daatahaan u keligiisa waajiban waajib inuu noqdo xaraaman xaraam u noqdo laakiin tanuna waxay nooga xidhan tahay qaacido kale inaan fahanno oo tacriifaat ah saddex tacriif ayadana ama laba tacriif oo inaan fahanno saddex shayna aan kala garanno saddex shay markaan kala garanno oo laba tacriif inta qaadanno kadib natiijo ku gaarno markaasaan tanna fahmi karnaa waxay tahay marka waxaa jira alwaaxidu biljinsi alwaaxidu binnawc alwaaxidu bilcayn saddexdaasaa jiraan waxaa jira waxaa la ihahdaa alwaaxidu biljinsi shay jinsi ahaan waaxid u ah alwaaxidu biljinsi waxaa jira alwaaxidu binnawc shay nuuc ahaan waaxid u ah waxaa jira alwaaxidu bilcayn wadaat shay daat ahaan waaxid u ah saddexdaasuna waa kala duwan yihiin miaal tusaale horta maxaa la yidhahdaa jinsi taasaan mogta marka hore marka tacriifkaas baan la garan jinsi iyo nooc iyo waaxidan ba la kala garayn waxaa la yidhaahdaa jinsiga macnan kulliyun yashtariku fiihi afraadun kaiira mukhtalifatun fi lxaqiiqa waxaa la yidhaahdaa jinsi haddaad maqasho macnan kulliyun waa macno guud macnan kuliyo yashtariku fiihi afraadun kaiira oo ka dhaxeeya afraad fara badan afraad fara badan mukhtalifatun fi lxaqiiqa afraaddaasuna xaqiiqada ay isku khilaafsan tahay afraaddaasuna xaqiiqada ay isku khilaafsan tahay kaasaa la yidhahdaa jinsi macnan kuliyun yashtariku fiihi afraadun kaiira mukhtalifatun fi lxaqiiqa taasaa waxaa la yidhahdaa jinsi tusaale xayawaan waa jinsi waa jinsi maxaa yeelay wuxuu waxaa ku hoos jiree afraad fara badan oo xaqiiqada ku kala gedisan mithaal insaanku xayawaanku ka mid faraska xayawaanku ka mid yihi waxa weeye ancaamta oo geela ariga lo-da xayawaankay ka mid yihi marka fiiri waa afraad fara badan oo la xasri karin xaqiiqadoodu kala duwantahay khinsiirku xayawaanku ka mid yihi marka shayga nuucaasa shayga nuucaasa oo ah jinsiga ah oo ah waaxidun biljinsi waa dhici kartaa in waxa weeye mar waaxid ah mar waaxid ah inuu noqdo xaraam waajib waa dhici kartaa afraaddiisa laba ka mid aha noqone ilaa afraaddiya kala duwane afraaddiisa laba ka mid aha noqone oo misaal qofkii xaajiga ahaa ee mutamatic ahaa waajib waxaa ku ah inuu gowraco axad alxayawaan oo ah geel ari lo waxaana xaaraan ka ah inuu gowraco khinsiir inuu doofaar qalaa xaaraanay ka tahay soo ma jeedi marka waxaa keenay inay ku kulmaan waajib iyo xaaraan waxa weeyaan jinsiga afraad badan laho kala duwan marka wakadalika salaad haddii la dhaha assalaa waa jinsi taxtaha afraad kaiira mukhtalifatun fi lxaqiiqa afraad fara badan oo xaqiiqada ku kala gedisana ku hoos jirta minhaa salaatu duhri wa minhaa salaatu alfajri wa minhaa salaatu alwitri wa minhaa salaatu duxaa wa minhaa salaatu aljanaaza wa minhaa salaatu raqaa'ib wa minhaa salaatu almawlid marka fiiri waxaa ku hoos jira asalaah marka le afraad fara badan oo xaqiiqada ku kala gedisan maalan asalaah haddii la yidhaahdo salligii nabiga xataa soo gela waana fardi gaar waxaa soo gelaya salaaddii waajibkeeda duurka salaad sunnaha salaatu duxaa waxaa soo gelayna salaad bidcaa sida salaatu raqaa'ib iyo salaatulmawliid uu korneyl khadaafi billaabi jiray labada ragcaahe mawliidka laba ragca loo tukado taas waa soo geli ma garan marka maadaama jinsi ay tahay oo afraad fara badanu soo hoosgelaydo afraadduna xaqiiqada ku kala duwan tahay waxaa hal mara ku kulmi kara jinsigaas hoosiisa waajib iyo xaaraan oo salaatu duhri waa waajib salaatu raqaa'ibi salaatulmawlidna waa xaaraam soo ma jeedid marka shaygu hadduu yahay waaxidun biljinsi mumkin an yajtamica taxtahu alwaajib waalxaraam sida taasoo kale salaatu duhri waa waajib salaatu raqaa'ib amase salaatulmawlidna waa xaaraam kaas waxaan kaga gudmayna waxaa la yidhaha jinsi waxaan gelayna waxaa jira waaxidun binnaw waaxidun binnaw maxaa la yidhahda horta nooc maxaa la yidhahdaa nooc waa in la fahmaa nooc maxaa la yidhahdaa nooc waxaa la yidhahdaa almacna alkuliy alladii taxtahu afraadun cadiida muttafiqatun fi lxaqiiqa waxaa la yidhaahdaa nooc almacna alkuliy waa macno guud almacna alkuliy alladii taxtahu afraadun kaiira oo cadiida waa isku mida afraadun kaiira afraad badan ah soo hoosgelay muttafiqatu fi lxaqiiqa laakiin afraaddu xaqiiqada way isku waafaqsan yihin ma kala duuna taas nuucaa la yidhaha jinsi maaha waa nuuc miaal al insaan haddaad tidhaahdo insaan imisaa ku hoos jirta banu aadamkii oo dhan aa ku hoos jira soo maaha laakiin waa afraad fara badan laakiin xaqiiqada way iswaafaqsan yihin kulligood waa qof waa banu aadamkaas ma kala duuna marka afraad fara badanaa ku hoos jirta laakiin xaqiiqadoodu ay isku mid tahay maalan haddaad tiraa faras faras waa imise xabbo tiradii kabad soo maaha laakiin kulli waa u wada faras waa afraad fara badan xaqiiqada isku waafaqsan haddaad tidhahdo sujuud sujuud haddaad tidhaahdo waa nooc maxaa yeelay afraad fara badan aad soo hoosgeli karta oo waxa weeyaan qofku inuu waajibkii sujuudo sunno inuu u sujuudo sujuudu tilaawo u sujuudo sujuudu shukri uu sujuudo laakiin kulli waa wada sujuud un waa hal nuuc iyo markaa maad shaygu hadduu nuucaas marka noqdo ou yahay waaxidun binawc mumkin an yajtamica taxtahu waajibun wa xaraam hal mar waa ku kulmi karaa waajib iyo xaraam hadduu yahay waaxidun binawc tusaale waxa weeyaan sujuud ilaahay loo sujuudaa waa waajib soo ma sujuud lisanamin loo sujuudaana waa xaraam marka maadaama ay nuuc waaxid ku tahay sujuuddu waa suurtagal in waxaweyn hal mar ay ku kulmaan laba qof hadday hal mar sujuudaan oo qofna ilaahay u sujuudo midna sanam u sujuudo waxaweyn hal mar aa sujuudaan labadaas sujuudood midna waxay tahay xaaraam midna waxay tahay waajib sababta keenaydana afraada shaygaanu leeyahy afraaddaasa midba xugun qaadana midba xugunu qaadana waxaa weeyaan labadaas daan ka gudubno oo ah alwaaxid biljinsi alwaaxid binawc labadaas markaan ka gudubno waxa ka soo haray waxay tahay alwaaxid bilcayn shay caynta waaxid u ah waa fardi asagu afraad ma yeela kara marka waa hal shaksi waa hal daato shayga marka waaxid bilcayn ah ma dhici karto inay hal mara ku kulmaan alwaajib walxaraam oo qofkaanoo keligiisa wey maalan qofkaanoo sujuuday ma dhici karto sujuudda halka mara uu sujuudsan tahay inay waajib ku tahay sujuuddu xaaraanna ka tahay sujuuddu maxayla waa cayn waaxida ma ahan afraad mutacadidaa waa cayn waaxidaa mar hadday cayn waaxidaa tahay ma bannaana marka in labadaasu ku kulmaan marka shayga aan labadaasu ku kulmi karin waxay tahay waa shayga ah alwaaxid bilcayn ee labada kaleeto waa ku kulmi karaa labada kale waa ku kulmi karaa macnahaasna xoogaayu sharxu idin kaga sheegaya oo saddexda shay in loo qaybiyo waaxidun biljinsi iyo waaxidun binnawc iyo waaxidun bilcayn saddexdaba waa idiin sheegaya yuusan baa jinsiga iyo nawca idiin qeexin oo uusan tacriifkooda sheegaynin falidaalika falikowni lxaraami dida alwaajibi in maxduurkii falidaalika ay falikowni lmaxduur shayga xaaraanta inuu yahay darteed didda alwaajib yastaxiilu waxaa mustaxiil ah kownu shayi shaygii inuu ahaado shaygii alwaaxidi keligiis ku ahaa bilcayni xagga daatada waajiban waajib inuu noqdo xaraaman xaaraamna uu noqdo waa mustaxiil tusaalu u keenay fiiriya meesha wuxuu yidhi wadaalika miaalkii ka salaati waa salaada lagu tukado fi daari guriga almaqsuubati la boobay guriga la dhacay ee la taabsadee lagu degan yahay xaaraanta salaada lagu tukado weeye taasoo kale oo meesha uu ka tusaalayna waama fii asaxi riwaayataynuu yidhi labada riwaayo oo imaam axmed laga wariyo midda saxiixnimada badan imaam axmed laba riwaayaa laga wariyaa riwaayad waxay leedahay guriga biliqada ah salaada lagu tukadaa waa ansaxdaa oo jumhuurtu ku waafaqsanya riwaayadda laakiin mashhuurka madhabka xanaabiladana ku faafay waxay tahay salaada guriga bilqada lagu tukadaa ma ansaxdo sababtaa waxay leeyihiin qofka gurigan ku jira uu biliqada iyo boobkii xoogga ku haysto dhaqdhaqaaq kasta oo uu ku dhex sameeya waa ka xaaraan dhaqdhaqaaq kasta ilaa moogtahay guriganoo dhan isagu ma laha hadduu gacanta saas u taago taagiddan hawadan uu ku taaga guriga dhexdiisa wuxuu buuxinaa meel uusan iska lahayn ku dhex jirtaa gacanta saas tilaabtu qaada marka waxay leeyihin hadduu sujuudo sujuuddaas inuu meesha ku sujuudaa xaaraan inay ka tahay miyaa khilaaf ka jira khilaaf kama jiro culammadu waa isla ogol yihiin inuu gurigan bilqada ku dhex sujuudaa inaysan u bannaanayn maxaa yeele sujuuddaas lafteedu bilqaday ka mid xoogga uu ku haystay ka mid ilaa daqiiqadaas uu sujuudsanya wuxuu ku dhex jira hantidii islaamiyadba boobkeed soo maaha istaagga markuu taaganya faatixada akrinaa wuxuu ku dhex jiraa meel uusan xaq u lahayn inuu ku dhex jiro oo xooggii ka midta iyo qasbigi iyo boobkii marka waxay leeyihiin haddii markuu sujuudsan yahay markaas boobkii ay tahay oy xaaraan ka tahay say waajibkii u noqon karta uga guday qofka ma iswaafaqi karaan marka mana ansaxaydo dhammaan hadduu labaatan sano deganaa guri biliqaa labaatankii sano wuxuu ku tukado salaadu kama ansixin kama ansixin inuu hadda iska soo qalleeyo ta ka baxo guriga waa riwaayadaas oo imaam axmed soo ma jeedo fii asaxi riwaayataynina wey riwaayadda mashhuurka bal sharaxa hoose aan wax yar fiirin fii asaxi riwaayatayn ey falaa tasixu salaatu salaadu ansixi mee fi daari gurigii ku ansixi mee gurigii almaqsuubati la dhacay walaa yasqudu kana dhici maa bihaa guriga bihaa salaadaas addalabu dalabkii dalabkii waa mixi qofkan sharcigu sow kama dalban inuu tukado gurigaanu ku dhex tukaday bilqadaa sidiiyaa dalabki u taagayn sharcigu wuxuu le war salaadii la imow lamaadan iman weli dalabkii sharcigu waa taagayn dalabkii kama dhicin salaaddii weli sidiiyaa looga rabaa wahaadaa kanu madhabu imaami axmed waa madhabka imaam axmed wakhtaara daalika madhabkaas waxaa doortay akaru asxaabihi imaam axmed saaxiibadiis inta ugu badan macnaha xanaabilada wey saaxiibada lagu sheega qaaluu waxay yidhahdeen xanaabilada lianna nahya sababtan u diidayna waxay tahay lianna nahya nahyigu yaqtadii wuxuu keenayaa alfasaada fasaad maadaama sharcigu ka reebay inuu gurigan bilaqaysto oo uu ku dhex sujuudo oo uu ku dhex rukuuco maadaama sharcigu ka reebay waxay keenaydaa inay fasaado salaadaas uu ku dhex sameeyey fasaadu keena wasixatu haddaan idhaa waa ansaxaydaana wasixatu ansixiddu taqtadii waxay keenaydaa athawaaba ajarsiin haddaan idhaa salaadda ansaxayd ajar in la siiyay imaanay wuxuu yidhi falaa yutasawaru lama suuraysan karo an yuhaaba almukallafu qofkii mukallafkaa ajar in la siiyo wa yucaaqaba lana ciqaabo fii waqtin waaxidin hal waqti bisababi camalin camal sababtiis camalkoo waaxidin keligiis hal camal in laguna ciqaabo lagana ajar siiya ma dhici karta yidhahde kamaa anna sixata middeeda kale waxay yidhahdeen kamaa anna sixataa sida ansixiddeedu taqtadii ay u keenayda haddaan idhaahno waa ansaxday waxay keenaydaa an yakuuna alficlu ficilkaas inuu ahaa xaraaman xaaraan ila guri bilqaahu ku tukaday wa waajiban salaaddii waajibkeeda duurkaheedna uu ahaa fii waqtin waaxidin hal waqti wa haada laa yumkinu suurtagal maaha kamaa taqadama saasay mareen xanaabilo wa qaala aljumhuur shaaficiyada iyo qaar ka mida xanaabilado shekhulislaam ibtaymiba ka mid yahay waxay mareen sidaan kale wa qaala aljumhuuru waxay yidhaahdeen inna salaata salaada fi daari guriga lagu tukado almaqsuubati la dhacay saxiixatun waa saxiix mujsi'atun qofkana waa ka gudaydaa oo waajibkii waa ka dhacaya wa huwa qowlkan jumhuurtu riwaayatun waa riwaayad can axmed imaam axmed laga wariyey maxaa yeelay waxay yidhaahdeen lianna alficla ficilka ficilka alwaaxida keligiisa lahu waxaa ficilkaas u sugnaaday wajhaani laba dhinac mutaqaayiraan oo kala duwan meesha qofkan laga abaalmarinaa waa wej gaaraho waa salaad meesha laga cadaabayo ciqaabka uu ka mudanaana waa wej gaaraho waa guriga islaameed uu haysto laba wej oo kala duwan weeye markaas yidhahda wahuwa qofka mukallafkaana matluubun waa mid laga dalbay min axadimaa labada wej midkood manhiyun canhu waa mid laga reebay min alaakhari midka kale oo waxa laga dalbayna waa salaada waxa laga reebana waa guriga islaamiyada bilqada fa salaatu salaada fi daari lmaqsuubati guriga bilqada lagu tukadaa min xaysu inahaa salaatun marka laga fiiriyo inay salaad tahay madluubatun qofka waa laga rabaa oo salaaddii ka dhicimiya guriga bilqada kan degan wa min xaysu inahaa qasbun marka laga fiiriyo dhanka inay boob tahay oo dhextaagnida uu dhex taaganya iyo sujuuddu ku dhex sujuuda ay xaaraam tahay falqasbu boobku xaraamu waa xaaraam marka waxay yidhaahdeen salaad iyo waa kaa soo imi karaan iyo bilqaduna nahyigana iyo hadday iyo shayga ma'muurka iyo manhigu hadday kala soo imi karaan waa ansaxaa shayga ma'muurkaas hadday kala soo imi karaan waana kala soo imi karaan fiiri wuxuu yidhi fasalaatu salaad fi daari lmaqsuubati lagu tukaday min xayu inahaa salaatun ay tahay madluubat wa min xayu inahaa qasmun boob ay tahayna falqasbu xaraam wasalaatu salaad macquulatun waa la fahmi karaa biduuni lqasbi boob la'aan salaad waa shay la fahmi karo ayadoon qofku boob iyo biliqa ku jirinuu salaad tukan kara waa shay gaara oo la fahmi karo walqasbu boobna macquulun waa la fahmi karaa waa la gara karaa biduuni salaad salaad la'aan boobna waa wax gaaro asna la yaqaan oo dadaan dad tukanaa gurya haysta iyaguna waa wax gaara la yaqaan laba shay oo laba suuro kala le way yidhahdeen waxay yidhahdeen marka maadaamaay saas u kala duwan yihiin waa ansaxaydaa salaadu oo qofkan salaaddii ma tukan lamalo taariku salaad ma ahan laakiin biliqadii iyo boobkii dembigeediia u taagan cabdulaahi ibnu saalex oo asagu xanaabilada ka midana wuxuu yidhi wahaadal qowlu qowlkaas jumhuurta huwa raajixu waa midka raajixa liquwati madhabii madhabkiisa xoog badan liquwati ma'hadide meesha laga qaatay ee aad u sii xoog badan wey masaladii weli waa socotaa matniga ku laabo waxa weeyaan jumhuurta bal waxay ayagu ka yidhaahdeen wuxuu yidhi waa cinda man saxaxaha waa cinda man qof agtiisa saxaxahaa salaadaa saxiix yeelay annahyu nahyiga imaa an yarjica inuu u laabto ilaa daatilmanhiyi canhu shayga layska reebay daatadiisa oo fa yudaada uu lid u noqdo wujuubahu salaada waajibshayga waajibnimadiisa shayga waajibnimadiisa ow ilaa sifatihi inuu sifadiisa u laabto wadaalika mihaalkii ka salaati waa salaada lagu tukadoo kale fi sukri marqaanka wal xaydda xaydka midda lagu tukadoo kale wal amaakini boosaskii midda lagu tukado boosaskii asabcati toddobada ahaa wal awqaati wakhtiyaalkii midda la tukado wakhtiyaalkii alkhamsati shanta ahaa fasamaaha fasamaahu nuucaas wuxuu ku magacaabay abuu xaniifata faasidan faasid wa cindanaa annaga xanaabilada ah iyo wa cinda shaaficiyati shaaficiyada agtooda annahu nuucaasu min alqismi alawali qaybtii horuu ka mid yahay lianna almanhiya canhu shayga layska reebay nafsu haadihi salaa waa salaadaa nafteeda walidaalika sidaas daraaddeed ay badala salaadaas u burtay ow ilaa waaxidin midna inaan nahyigu u laaban waaxidkoo minhu daatada iyo sifada ka mid ah ka lubsi alxariiri sida dhar xariira la xirto fa ina almusalliya qofka ku tukada ka lubsi alxariiri sida dhar xariira oo la xirtoo kale fa ina almusalliya qofka tukada fiihi dhar xariira ku tukada jaamicun waa qof isku daray bayna alqurbati alla u dhowaansho iyo walmakruuhi shay la nibcaaday biljihtayni laba dhinac ayuu iskaga daray fa tasixu waa ansixay salaadiisu ow amase laa ilaa waaxidin midna inuusan u laaban weye waaxidkoo minhumaa daataday sifada ka mida waxa weeyaan culummada yidhaahdeen salaadii lagu tukaday guri boob ah waa ansaxday maxay ayagu ka leeyihiin say u taqriiriyeen mas'alada waxay leeyihiin nahyiga shay marka layska nahyiyo saddexa loo kala qaada shayga daatadiis haddii layska nahyiyo marna ma dhici karto inuu ansaxo shayga daatadiis hadduu nahyigu u laabana oo maalan zinada waa layska nahyiye ma dhici karta marka zina inay waajib noqoto ila waaba layska nahyiye daatadeeda nahyigu ku dhici maalan qofka marqaansanee daroogada caday inuu tukado waa layska nahyiye yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaa wa antum sukaara ha u dhowaanina salaadda idinkoo marqaansan marka maadaama nahyigii toosba ugu dhacay ma dhici karto inuu ansaxo shayga daatadiisa gabadhii maalan ee caadada qabtay oo may waxa wey labadooda aan kala saarno horta daatadii waxaan leenahay waa zinadii oo kale kaasaan ka dhigayna zinadii daatadeeda layska nahiyey walaa taqrabu zina ha u dhowaanin zinada maadaama daatadiisa shaygan la nahiyey ma dhici karto inuu waajib noqda maxaa yeelay waajibka iyo xaraamtu diddaan wey laa yajtamicaan waa koow marka labaad nahyigu hadduu laabto shayga sifadiisa sida qofkii marqaansanaaye sakraanka ahaa iyo gabadhii xaydka qabtay hadday tukadaan nahyigu halkuu u laabana wuxuu u laabanayaa salaadda u laaban ma waxa la yska reebay tii hore waxay ahayd zinada iyadaaba la yska reebay soo ma hadda salaadda layskama reebin laakiin sifadan in lagu tukadaa la yska reebay oo qofkiioo marqaansan inuu tukado sharcigiyaa reebay laa taqrabu salaa wa antum sukaara sifadan oo marqaanka aha nahyigu u laabana xaydkiina waa sidaasoo kale siduu nabigu ku yidhi faatima binti abi xubaysh fa idaa aqbalat alxaydatu fadaci salaa marka xaydku ku soo qaabila ka tag salaadda saasaa nabigu ku yidhi sala allah alay marka salaadda shardigeedii weeye dahaaradu shardigeedii weeye marka markaa nahyiga wuxuu u laabanaa sifadii salaadda ilaa salaadda dahaaro in lagu tukadaa la rabay iyo caqli jooga labadaas markaasna ma ansaxayo labadaas goor ma ansaxayo hadduu nahyigu u laabto daatada shayga iyo hadduu u laabto sifada shayga amase cibaaro ka caddaan badan shardiga shayga cibaadada shardigeed haddii nahyigu u laabto maxaa soo haray nahyigu hadduu mustaqil yahay oo sharcigu sidiisaba u nahiyey shaygaan shaygaanu ma'muurkaahnu mustaqil yahoo sharcigu sidiisa u amray ee aan sharcigu isku xidhin nahyiga waa ansaxa oo qofkan hadduu shaygii ma'muurkaha sameeyo waa ansaxa wixii nahyu sameeyana dembigeedu leey oo maalan xariirta xariirta oo kale sharcigu sideedu u reebay laa talbasu lxariira war xariiraha xihannina fa innahu man labisahu fi dunyaa lam yalbashu fi laakhira marka aakhira laga qaataa waa xariir qof adduunka xariir ku xirtana dhar aakhira ma gashado xariir marka fiiri xariirta nahyigeedu salaad kuma xirna salaad tuko ha tukanin ninka waa ka xaaraan xariirtu ninka wey dumarka waa u xalaale fiiri marka nahyiga xariir layska reebay kuma xirna salaad salaad iyo salaad laan sidiisu xaaraan u yahay nahyigana sharcigu kumaba xidhinba salaadda soo ma jeedid salaadana sharcigu sideedu u amray xariir xidhasho iyo xiriir la-aanna ugama hadlin sharcigu marka maadaama salaaddu ay ma'muur tahay oo waxa weye amarkeedana uusan ku tacalluqin xariir xariirtuna ay tahay manhi nahyigeeduna uusan salaadda si gaara ugu tacalluqin waxa weeyaan haddii qofku dhar xariira ku tukado salaaddiisu waa ansixi dembigiisa oo xariirtana waa leey guriga biqadana waa nuucaas maxaa yeelay nahyiga layska nahyey biliqada iyo boobka salaad kuma tacalluqo kaliya ha boobka sidiisaa sharcigu u diid ha salaad ku jir ha ku jirin sidiisuu xaaraam u yahay boob sidiisuu xaaraam u yahay waxa weeyaan salaaduna sideeday waajib u tahay sharcigu meelna iskagama xidhinoo ma dhihin waxa weeyaan ha ku tukanina guriga bilqada lama dhihin fiiri hadduu nahyigu sidaas noqo laha waxay noqon lahayd xaaraan salaadaas marka maadaama ay mustaqil kale yihiin oo labadood mid walba waa la suuray karaa qofkii inuu tukado guri bilaqaana uusan ku jirin waa la fahmi karaa qofkii isagoon tukayn guri bilaqaa inuu haystana waa la fahmi karaa labadooda mustaqilay kale noqon karaan soo maahan markaasoo kale fasaad keeni maa nahyigu nahyigu marka laba gooru fasaad keena waa labadee waa hadduu u laabto daatada madhiyu canuga iyo hadduu laabto sifada wlidaascusaymiin oo kale asagu alusuul min cilmi usuulka cibaaro ka sii fudud yidha wuxuu idhahdaa daatada haddii layska reebo kow amase layska reebo shardi oo shayga maamuurka u leeyahy maalan isagu wuxuu kala qaadaa xataa xariirta haddaad hoos ka duubsato iyo haddaad garabka saarato wuxuu leeyahy haddaad duubsato salaadu kaa ansixime maxaa yeelay salaada waxa lays amray in cawrada la asuro marka la tukana cawradii waxaad ku asurtay shay xaaraamka ah salaada shardigeediya maqan u leeyahy laakiin haddaad cimaamad madaxa saarato xariir ah salaadii la tukato waa ansaxo maxaa yaele xariirtaanu salaadii daatadeedii iyo shardigeedii midna u laabanmay ee waxay u laabanaydaa sideeda inay manhi u tahay khaarijay ka tahay calaa kulli xaal markaa sidaasay jumhuurtu u kala qaadeen wuxuu yidhi shiiku wa cindanaa wa cinda man saxaxaade wa cinda man saxaxahaa salaada guri biliqaa lagu tukaday qofka yidhi waa ansaxaydaa agtiisa wa cinda man saxaxahaa salaadaas qofka saxiix yeelay agtiisa annahyu nahyigii ima an yarjica inuu u laabto ilaa daatilmadiyu canhu shayga layska reebaa daatadiisa daatadaaba layska reeba sida zinada oo kale laa taqrabu zina walaa taqrabu zinaa oo kale sida nabigu sala allahu calay wasalam uu u reebay oo kaleeto waxa weeyaan can sawmi yowmi alfitri wa yowmi naxri maalinta ciidulfitriga iyo maanta ciidul adxaa in la soomo soonka daatadiisaasaaba la reebay maadaama daatadiisa la reebay laa yasixu maalin ciida haddaad soon xidhato maba ansaxayaba bataatanba ilaa daatadaada layska nahiyey waa caynulmanhiyi canhu soonkaan maba ansaxayo waa koo fayudaada markaas lid uu u noqonaa fayudaada nahyigaasu did uu u noqonaa wujuubahu wujuubal manhiyi canhu shaygii layska reebay waajib inuu noqdo liday u noqonaysa waajibkii marka maadaama daatadiisa layska reebay inuu waajib noqdaa nahyigii lid u ta ma dhici karto ilaa markaas waxay noqonayaan waaxidun bilcayni noqonaya waaxidun bilcayn marka ma kulmi karaan waajib iyo waxa weeyaan iyo xaraan ow amase uma laaban nahyigu shayga daatadiisa oo daatada layskama reebin ee waxaa layska reebay ilaa sifatii u laabana nahyigu ow amase ilaa sifatii u laabana shaygan daatadiisa layskama reebin ee waxaa layska reebay sifada nuucan in loo sameeyo ow amase yarjicu waa laabana nahyigii ilaa sifatii sifati lmanhiyi canhu shaygan sifadiisu u laabana wadaalika mihaalkii ka salaati waa salaada oo kale fi sukri marqaanka lagu tukado wal khaydi caadada lagu tukado salaada fiiri caadada lagu tukanaa waa la yska reebay nabigaa sala allahu calay wasalam reebay fadaci salaa fa idaa aqbalat alxaydatu fadaci salaa marka xaydku ku soo qaabilo ka tag salaada laakiin fiiri salaada markaa nahyigan ku laabana waa sifo waa in lagu tukado bahaara la-aan oo xayd ah in lagu tukado nahyigu meesha u laabana waa xaydka sooma jeedi marka laakiin waa salaaddii sifo ay leedahay oo salaadu shardigay u tahay dahaaradu waa sifo salaaddii leedahay nahyigu marka wuxuu laabanaa sifa oo salaaddu ay leedahay amase waxay marqaankii marqaankana waa sifadii salaadda salaad in marqaan lagu tukadaa sharcigu diida laa taqrabu salaata wa antum sukaara salaadda ha u dhowaanina idinkoo marqaansan marka waxaa la rabaa caqligoo jooga in salaadda la tukado marka sifo salaada dhexdeeda weeyaan wax nahyigu ku tacalluqa labadaas ayadana fasaadu keena nahyigu iyo wal amaakini meelihii in lagu tukado asabcati toddobada ahaa meelihii toddobadaa wuxuu la jeedaa almasbala walmabsara walmaqbara fiiri sharaxa walamaakin sabca fiiri wahiya toddobada meelood almasbalatu waa qashinqubkii waalmabsaratu waa kawaankii waalmaqbaratu waa qubuurihii wa qaaricatu dariiq waa jidka dhexbartankiisa waalxamaamu waa suuligii wa macaatinu libili waa geelu meeluhu fadhiisto wa fowqa dahri beytillahi waa kacbada korkeeda toddobadaas waxaana layskaga reebay lixadiid ibni cumar cabdullahi ibni cumar xadiidkiisii radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam naha waa reebay an yusallaa in lagu tukado fii sabcati mawdinin fii sabcati mawaadiina toddoba makaan fadakaraha toddobadan hadda soo sheegnuu sheegay laakinahu xadiiun daciif waa xadiis daciif ah lam yahbut inahyu nahyigu ma sugnaan ilaa can alaatin saddexuu sugayan kan nahyigiisu waxa wey kan xadiidkan waa daciifo waxaa la tafaruday zayd ibnu jabiira ninka la yidhaahdo oo xaashiyada waa kan idinkuu sheegaya waa daciif ma sugna lam yafbut nahyu nahyigu ma sugnaan ilaa can alaatin saddexuu sugan yahay saddexdaas waa maxay alxamaam suuliga in lagu tukado waalmaqbara qubuuro in lagu tukado lixadiii abi saciidin labadan waxaa u daliila xadiidka abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu alardu dhulka kulluhaa dhammaanteed masjidun waa meel lagu tukan karo nabigaa yidhi ilaa alxamaama suuliga maahane iyo waalmaqbarata qubuuraha masaajid qabri ku yaallaha ku tukan salaadu kaaga ansixime qubuuro laguma tukado salaadiis ma qabato waa xadiid saxiixa xadiiskaas meesha saddexaadee nabigu diiday waxay tahay wa macaadinu libil geela meeshuu fariista laguma tukan karo nahyigaa ku soo arooray lixadiidi abi hurayra xadiidka abi hurayra u daliila nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam salluu ku tukada fii maraabid alghanam ariga xeradiisa ku tukada waa layskaga tukaa salaaddan waa ku ansaxee maxaa yaele digadu waa iska daahirayadu oo ariga waa iska daahirayadu lama hayo hal xadiid baa laka dhigay qof keeni karaa ma jiro saxiixa oo sheegaya inay tahay najaas soo ma ogid nabigaaba amri jiray salliya haddii loo dhiga adaa ku dara salli isla xadiisku dara daa tira salliyaa layskaga dhigaa waxaa lagu leeyahay kaas adaa keena yaa sheegay diinka ma ku keeni karta adugu waa ku dartay ku fahmay amadun diinhaan u keeni karta ila diin waa qaala allahu qaala rasuulullah allaa yidhi nabigaa yidhi ijmaac midna ma keeni karta maya lagama yaabo inaad keento salluu ku tukada fii maraabid ilqanam ariga xeradiisa ku tukada walaa tusalluu ha ku tukanina fii acdaani libil geela xeradiisa ha ku tukanina meela geelu fadhiisto ha ku tukanina saddexdaasa marka sharciga ku sugan oo meeloodan lagu tukan karin saddexdaas wamaa caddaa daalika saddexdaas wixii ka soo haray lam yahbut fiihi xadiiun kuma sugna fa yucmalu waxaa lagu camal falaa bicumuumi xadiidka can cumuumkiisa jucilat liya alardu dhulkaa la iiga dhigay masjidan meel lagu tukado iyo wa dahuuran shay wax dahira cumuumkaasa lagu dhaqma wayustafnaa waxaa laga soo reebaa almawdicu najisu meeshii najaas lagu arko ayadana laguma tukan karo waa xaaraan lixadiii laxraabiyi ayadana waxaa u daliila xadiidkii ninkii axraabiga ahaa alladii ninkii baala ku kaadiyey filmasjida waa tii la mayray ka socoo matniga ku laabo wal awqaat alkhamsa iyo shantii waqti shantii waqti oo ayadana la diiday in la tukado shanta waqti ee sharcigu diiday bal fiiri ayadana sharaxa alawqaat alkhamsa allatii shanta naha shaaricu sharcigu uu diiday cani salaati in lagu tukado fiihaa wahiya shantu min duluuci ilfajri waa subxiga dhalashadiisa cala alqowli raajix haddaan qabanno cala alqowli raajix muxuu leeyahay qaaraale waxaa nahyigu ka bilaabanaa bacda salaati subxi marka salaadda laga baxo ilaa duluuci shamsi ilaa qoraxdu ka soo baxayba waa hal waqti koow wa min duluuca qoraxda soo bixinteeda laga bilaabo xataa tartafica ilaa ay kor noqonayda qadra rumxin waran qadarkiisa labo wa cinda qiyaamiha cirka dhex tartankiisa markay istaagto xataa tazuula ilaa ay leexato dhinacay u dhacdo u leexato saddex wa min salaati alcasri salaata casir marka laga baxo laga bilaabo ilaa huruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda inta laga gaaro afar kan shanaad wuxuu yahay waydaa sharacad markay gudagasho filquruubi dhicitaanka xataa yatima ilaa uu dhammaystirmo dhicitaankaas waladilatu macruufatu fii kutub lfiqi halkaas u raasa adiladii shantaana iyo walawqaati waqhtiyaalka alkhamsati shanta fa samaahu halkaa loo celina damiirkan damiirka waxaa loo celinayaa maa yarjicu nahyu ilaa sifatii shayga nahyigu u laabanayo sifadiisa shayga nahyigu u laabanayo sifadiisa fa samaahu nuucaas wuxuu ku magacaabay abuu xaniifa faasida faasida layidhahu yidhi lama yidhahdu yidh baabil isagu baabil iyo faasiduu kala qaadaa oo wuxuuna ku kala qaadaa wuxuu yidhaahdaa maa munica biwasfihi fa huwa faasidu amase waxaa tiraa maa shurica biaslihi wa munica biwasfihi maa shurica biaslihi shayga asalkiisa sharcigu banneeyey wa munica biwasfihi loona diiday sifadiisa fa huwa faasidu hadda wuxuu leeyahay salaad asalkeeda sharcigu waa oggolaa laakiin sifadaana loo diida xaydka waxaw qamrada makaankan taasaa loo diida soo maaha faasid wey wuxuu yidhaahdaa wama munica biaslihi wa wasfihi shayga haddii asalkiisa iyo sifadiisaba la diido ka baycil meytati wadami haddii laysku gaboo kale dhiig iyo bakti fa huwa baadilu kaasaa baadiladawy marka baadil iyo faasidu u kala duwan yahy asaga halkaasuu ka baxay wa cindanaa annaga xanaabilaahu yidhi shiiku iyo wa cinda shaaficiyati shaaficiyada wa cinda shaaficiyi waayo imaamu shaafici agtiisa haddii laydhaha shaaficiyana waa shaaficiyada labada laba nusqay kusaas ku kala suganta wa cindanaa annaga xanaabilaa iyo wa cinda shaaficiyi annahu annahu halkaadu celin alladii yarjicu nahyu ilaa wasfi adu celina annahu ay ana aladii yarjicu nahyu ilaa wasfihi midka nahyigu u laabanayo sifadiisa midka nahyigu u laabanayo sifadiisa min alqismi alawali qismiga horuu ka mid yahay qismiga horena muxuu ahaa midka nahyigu u laabanaya daatadiisu ahaa marka waa isku mid shayga haddii daatadiisa layska nahiyo sida ciidda in la soomoo kale iyo haddii sifadiisa layska nahiyo sida marqaan in lagu tukado ama xayd gabadha ku tukatoo kale waa isku mid annaga agteena baatilay noo wada yihiin faasidna waa noo wada yihiin maxaa yeelay liana almanhiya canhu shayga layska reebay nafsu haadii salaa waa salaada haddaad adoo marqaansan tukato caawadan intaad u qayilay indhuhu burcadka ku noqdeen aad leedahay sujuuddan bakeela markaasoo kale maba seexdo anugu marka waa iskaga cayaarayda war ma haydid adiga wax miirku maqan yahaata markaas waxaa lagu leeyahay salaaddii lagaa reebay tanayba ehed tanayba ehed tanayba ehedaa lagu leeyahay welidaa saas daraaddeeda badalad way buurta way buurta ow laa ilaa waaxidin maxaa loola jeedaa ow laa yarjicu nahyu ilaa waaxidin mid oo minhumaa daatada iyo sifada ka mid a nahyigu u laaban maa shaygan ma'muurka ahoo lays amray daatadiisa u laaban maa sifadiisana u laaban maa fiiri ow amase laa ilaa waaxidin laa yarjicu u laaban maa ilaa waaxidin mid oo minhumaa minadaati wa sifa ka mid a shaygan oo nahyigaahu daatada shayga ma'muurka u laaban maa una laabama sifadiisa midna u laabama walaalika miaalka ka lubsi lxariiri xariir in la xirtoo kale fiiri xariirta xirashadeedu salaada daatadeeda u laabama salaada sifadeedana u laabama sidiisa shay manhi u ah wey khalaas mar haddaysa midna u laabanayn fa ina almusalliya qofka ku tukada fiihi filxariiri xariirta jaamicu waa qof isku daray bayna alqurbati dhowaansho ilaahay u dhowaaday iyo walmakruuhi shay la necab yahay nahya taxriim haddee karaahadaha u qaadan karaahatu tansiihi biljihatayni laba dhinac ayuu ka jumciyey laba dhinac oo kala duwan weeye salaadan uu tukadayna waa qurba ila allah waxa weeyaan xariirta uu xirtayna waa macsi iyo waxa weeyaan karaaha uu la yimid fatasixu salaadiisu waa ansixe sharaxa fiiri asalaatu salaada lagu tukado fii hawbi alxariiri yuhaabu waa laga ajarsiinaa qofka calayhaa marada wahaakadaa sidaasay ahaatay asalaatu salaada lagu tukado filardi dhulka almaqsuubati la dhacay fa ina alxariira xariirta muxaramun waa la xaaraamtinimeeyey daakhila salaati salaada dhexdeeda wa khaarijiha iyo salaad haddaa lagu jiro labadaba waa xaaraan wakada alqasbu bidqada iyo boobkuna muxaramun waa la xaaraamtinimeeyey fii salaati salaada iyo waqayriha qayrkeed kuma xirna salaad oo sharcigu markuu nahiyinayo boobka salaad kuma xirin walmusalli qofka ku tukana fiihimaa xariirta iyo guriga biliqada jaamicun wuxuu isku daray bayna alamrayni labadii arrin oo qurbo iyo macsi ah wallaahu aclam wsal allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed